qaybo shalduwan ee qudaartaha kugahaasa beero magaalada jowhar ayaa ka kooya isbedel dhanka sicirka iyoona beeraleyda gadaasoo qudaartayo sheegeen in suuqa qudaarta ee magaalada jowhar uu seeyey ku hataa anka shaldareen qudaarta walowya jartii waqta qudaartihii hayti to qiimo faylayo ka hela jaran beeraleyda to kumid ee bilaanta beeraleyda ee ka sugan suuqa qudaarta ee magaalada jowhar ayaa weybaya sheegtay in qiimo qudaarta laka tacbo iyo qiimo laka gadow qudaartaiyo yarta waqtigun qiimo qudaarta laka gadow waana yeetaa toonidsheenana markii lanfiiri dhanka dhaqaalo ambeere haddiin beerihii soo tacabno meelan geyno mana khaasaanaan u kor fadhinaa wax naga qaadanaya ma laha waa fahantiya malayna suuqii waa kanee saanaa loo tuuran yahay wax wax kala soconaaya ma laha ee marka maxaa maxaan samaynaynaa marka waaye shan kunaan kula ahay afar kun ninkii isiya xataa waa waa siina waa waa kor fadhiyaa saakiyaan soo siibi qaxwa mininkeyga maka soo cabin saanaan u kor fadhiyaa wax iga rabana waa awalkii hore waxay ahayd konton afartan marmar lixdan mar sadde- iyo shan mar soddon mar labaatan iyo shan saasay ahayd hadda afar kunaa lagu la'yahay maya qaymaha lagu tacbiyaa badan qaymaha hadda la iibin waa yar ma iskeenayso qaarkeed markay baarta in la qaadaaba qashin qubka layskiiga fardhinooyaaba wax rabo malaha saasoo kale ku kumid ee migalka ka shaqeeya gadowka qudaarta ee suuqyada magaalada jowhar ayaa ku hadlay isbedelka kakooy qudaarta qiimo hadali shalsiisada hayaa qaybo shalduwan ee qudaarta baxda salaatadin kala sii jira waxay ku jirtaa bac bakaare ku jirtaa waaweyn badan bac bakaara way soo gashaa way soo gashaa awalkood ala kala sii jiray saddex boqol laba boqol haddana waa adag toddobaatan kun konton kun oo shil soomaali kabsartin halkii maas ala sii jiray laba boqol saddex boqol haddana waaye adaga hal doolar bar hal doolar
xaggee ka socotaa baa is leedahay wallahi hadda micnaha qudaartan martigu barta biilaan ay jirto qudaarta qaylay noqotaa hadda marta biyo ay soo galeen oo magaalada bibaxa ay soo galeen way soo baxdaa oo raqiis ay iska noqota yani qof weliba qofku waa iska tacab basbaaska qiimihiis marka hore alkala siisaayay boqol siddeetan sagaashan haddana micnaha waa biibaxa balnaa soo gashay magaalaadna waa kala xeeran tahay hadda la kala siisto waa labaatan iyo shan labaatan alla kala siisto waa magi waa sil soomaali waa labaatan sil soomaali waa haddu aad u sareeyaa haddu aad u soo galgalaa marka hore martaqaaligu aajiran saas ma soo geli jirin laakiin hadda hadda aad u soo galgalaa aad tiradoodu ka bataa tiradoodu ka bataa micnaha keena keeno micnaha biibaxada keena karto micnaha awalka hore micnaha biyo fiican ma haysa jiran laakiin hadda biyuu haystaa micnaha oo micnaha marta biyuu ku dhalaa baalaha biyuu ku dhalaa qudaarta